Hay'adda Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka geed libaax oo ka tirsan gobolka saaxil ee Somalilan kaasoo loogu talagalay inay ka cabaan dadka iyo duunyada ku nool deegaankaasi. Ceelbiyoodka ayaa waxaa soo baxsaday walaalo muxsiniin ah kuwaasoo ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool deegaanka geed libaax. Ugu horeyn, Cabdikariin Maxamed Nuur oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Al-Raxma ayaa faahfaahin ka bixiyay ceelbiyoodka laga hirgeliyay deegaanka geed libaax iyo cidda ka gacan siisay.
Maanta ceelbiyoodka waxaan ku dhex furaynaa goobtan oo la yidhaahdo geed libaax oo ka tirsan degmada Mandheera gobolka saaxil. Ceelbiyoodkan oon ka furnay halkan oon meeshan oo hore wax ceela looga qodin ayaa maanta nasiib u yeelatay deegaankan inay ceelkan aan ka qodno ceelkan oo looga faa'iidaysan doono wax soo saarka iyo dhinaca xoolaha laga waraabin doono iyo dadka iyaguna ka faa'iidaysan doono insha allah cabitaankiisa ceelkan waa dan guud oo la wada leeyahay cid gaari ma laha dadka deegaanka waxaa kula dardaarmin inay ceelka ilaashadaan sadaqada waxaana soo gaarsiisay caashe maxamuud ismaaciil xirsi oo u waqfiday aabaheed waxaan leenahay ilaahay waalidka sadaqada usoo bixisay ilaahay ha gaarsiiyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo rawdatu min riyaad aljanna ilaahay ha ka dhigo maca shuhadaai wasaalixiin waalambiyaa walaasheen caashana waxaan leenahay sadaqadaas meel wanaagsan ayay kuugu dhacday ilaahay adigana dembigaaga ha dhaafo ilaahay ahlujanna ha kaa dhigo ilaahay ha kaa dhigo kuwa ka cabi doona xawdka nabigeena sala allahu calayhi wasalam dhanka kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa si weyn usoo dhaweeyay ceelbiyoodka looga hirgeliyay deegaankooda iyagoo u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta ceelkaasi waxaan ugu mahad celinayaa hay'adda iyo dadka qanda soo bixiyey sadaqada waalidkoodu soo bixiyey ilaahay ha ka sisaa isiiyo ilaahay ha ka sisaa isiiyo annagana ilaahay kuwii ku anfacaal laga yeelo idilkeenba dhammaan waxaan kuwa soo helaya soo qaadeen noo keenayna waa mahad baanu u celinayna waa ugu mahadinayna alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkii naga xidhay inamadii iyo dumarkii soo bixiyeyba alxamdulilah rabbilcaalamiin baan u mahadnaqan imankii haatanna alxamdulilah baan ku jirnaa haddiina noo xidhay mahadallaanu ku jirnaa waalidiintii loola soo baxayna alxamdulilah rabbilcaalamiin waa u ducaynayna allah u naxariisto ilaahay jannooyinka ka waraabiyo kuwii soo bixiyeyna xasanaad badan ilaahay ha u qoro halkii ay ka soo bixiyeenna allah ha u barakeeyo